magaalada boosaaso ee gobolka bari ee dowlad goboleedka puntland waliba halakadaha furaya mashruucka saameynta oo ay mashruuc walbadan lagu qabado doono nololo dadka barakacyaalka ee ka nool boosaaso gaar ahaan koronqaadowka iyo nahalanhelowka barakacyaal furitaanka waliba ku qeyb galeen maamulka magaalada odayaalka iyo nahiyadooyinkan doodahu xaquuqda barakacyaal doga magaalada boosaaso xasan cabdulaahi xasan weliba sheegaya in mashruucgan saameyn walbadan kuga wada doono xaalada barakacyaalka boosaaso cabdisalaam aad iyo aad baan maanta ku faraxsanahay waxaana ku faraxsanahay daafurka halkan aynu isugu nimi ee khuseeya ama looga hadli doono lagu soo bandhigi doono saamaynta mashruuca saamaynta mashruuca saamaynta waxaa weeye mashruuc weyn oo loogu talagalay in wax looga qabto aydibiyada ama barakacayaasha ee dalka soomaaliya gaar ahaan degmooyinka baydhabo beledweyne iyo boosaaso aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa dhammaan heedaha shaqadaas qaban doona ee kuwa deeqda bixiyey iyo kuwa hawsha wada dhammaanba waxa weye waa soo dhowaynaynaa waana ku faraxsanna dhammaantiin waxaan idin leeyahay soo dhowaada gaar ahaan madaxda dowladda ee ka timi garoowe aad iyo aad baa u madaxsantihiin ugu dambayntiina waxaan inoo rajaynayaa ilaah idankiis inay hawshan maanta aynu balaabayno inay guul inoo ku dhammaato ilaah idankiis saasaan rajaynayna agaasimaaga guud ee wasaaradda arrimo guuda dowlada hoose iyo nay dimuquraadiyadda ee dowlad goboleedka puntland maxamed cali faarax waliba uusan raasiyay in mashruucgan fulintiis yeeda eta xal waara
mashruucaani waa mashruuc la yidhaahdo saamaynta wuxuuna qayb ka yahay barnaamijyada xalka waara wuxuuna xallinayaa inaynu ka waantowno baryada oo u baxno inaynu isku fillaanno wuxuu xallinayaa inaynu baahiyaha inahaya iyo fakhriga inahaya aynu ka waantowno oo u gudubno inaynu nafteenna iyo dowladnimadeenna iyo jiritaankeenna aynu ku fillaanno oo aynu ummadda inteeda kaleeto innagu taa kula siinno xalka waara waxaa la xalinayaa ma aha in qofku la siiyo wuxuun guri ah iyo wuxuun bahalkiya ma aha waa wax qofka bini aadanka ah uu kaga kaaftoomayo kaalmo inoo ka timaada dalalka dibaddiisa saaad ogtihiinna soddon iyo shan sano ayaynu barye ku jirray soomaaliya ay gacanta horsanaysay waxaa hadda loo gudbay in la hormariyo soomaali oo ay noqoto dad isku filan oo shaqaysta xalka waara waxa uu yahay inaynu hello dhaqaale aynu ku shaqayn karno inaynu baddeenna ka shaqaysanno inaynu berrigeenna ka shaqaysanno hayana inaynu degno oo hayaanka aynu nahay oo guurguuraya aynu dejinno oo dadku soomaalidu ay degaan hadday noqon lahaayeen reer guuraa hadday noqon lahaayeen kuwa barakacayaala hadday noqon lahaayeen kuwa xoolaha daba jooga intaba in la dejiyo oo dib loo dejiyo oo ay deganaansho ku noolaadaan buu xalka waare ka shaqayn doonaa haddii ilaahay waxaan aada ugu faraxsanahay waxaan soo dhowaynayaa magaalada boosaaso inay maanta hanato mashruucaan ballaaran oo saddexda degmo ee soomaaliya laga fulinaayo inay qayb ka noqoto sababta loo doortayna waa idiin sheegayaa waa magaalo baaxad weyn oo dad badan oo ka soo barakacay soomaaliya inteeda kale iyo puntland gudaheedaba ay u soo barakaceen xoolihii ka dhammaadeen dad xoolihii ka dhammaadeen dad colaad ka soo barakacay dad maaragtay fakri ka soo cararay dad colaad ka soo cararay oo koonfurta ka yimi intuba ay isugu yimaadeen maadaama ay tahay baa waxaa loo doortay puntland in la siiyo puntland gooni iyo magaalada boosaaso maadaama ay tahay calool iyo hooyo runtii dad badan gacanta ku haysay ay ku soo noolaadeen wasaaradda arrimaha gudaha oo ka duulaysa siyaasadda dejinta dadka iyo xalka waara ayaa waxay go'aamisay in magaalada boosaaso ay gasho magaalada saddexaad ee gobollada kaleeta ka fulaysa ay ka mid noqoto si aan ugu tijaabinno barnaamijkan
mashruucgan yase rasmiya lanku hirgeliyi doono magaalooyinka baydhabo beledweyne iyo nay boosaaso